baafinta maanta waxaa si wada jir ah istuudiyaha b b c da ee magaalada nairobi idinkaga soo daadihinaya anigoo ah cabdiqaadir yuusuf cali iyo caasho siciid xasan caasha mahadsanid cabdiqaadir baafinta ugu horreysa maanta waxay naga soo gaartay caashe axmed nuur oo joogta boosaaso waxay baafinaysaa mustafa axmed nuur waxaa ugu hordambeysay isagoo ku sugan dalka maraykanka labadii kun iyo saddexiy tobankii haddaba haddii uuna maqlaya mustaf amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo caashe axmed nuur iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay boosaaso ama taleefanka lambarkiisu uu yahay laba shan laba ebir sagaal toddoba toddobo hal sagaal sagaal ebir sagaal ibraahim maxamed xirsi oo jooga xerada qaxootiga ee kaakuma waxa uu baafinayaa dadka kale ah maxamed jaamac nuur iyo haweeye jaamac nuur oo markii ugu wardambeysay lagu sheegay magaalada hargeysa sanadkii labadii kun iyo toddobadii haddaba haddii ayna maqlayaan maxamed iyo haweeye amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda ha la gaarsiiyo ibraahim maxamed iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee kaakuma ama taleefonka nambarkiisuu yahay laba shan afar toddobo eber afar hal shan eber shan saddex toddobo axmed maxamed yuusuf oo jooga boosaaso waxa uu baafinayaa muxidiin maxamed yuusuf waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka yemen haddaba haddii uuna maqlayo muxidiin amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo axmed maxamed yuusuf iyadoo wix waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay boosaaso ama taleefonka lambarkiisu uu yahay laba shan laba sagaal ebir toddoba saddex saddex hal laba sagaal ebir kaltuun mursal faarax oo joogta garawana waxa ay baafinaysaa faadumo mursal faarax oo markii ugu wardambeysay lagu sheegay dalka kenya sanadkii kunsaaaoqotodobaataniyotoddobadii haddaba haddii ayna maqlayso faadumo mursal faarax amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo kaltuun mursal faarax iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada garawe ama taleefonka nambarkiisu uu yahay eber eber labashanlabasagaal eber toddobo sagaalsagaal seddex lix afar labo maxamed axmed saalax oo jooga boosaaso waxa uu baafinayaa muna axmed saalax waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka yemen labadii kun shan iyo tobankii haddaba haddii ayna maqlayso muna amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo maxamed axmed saalax iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay boosaaso ama taleefonka lambarkiisuu yahay laba shan laba sagaal ebir toddoba toddobo hal sagaal sagaal ebir sagaal cabdiqaadir aadan jaamac oo jooga xerada qaxootiga ee kaakumana waxa uu baafinayaa dadka kale ah jaamac cali cabdi maxamed cali cabdi xaawo cali cabdi iyo siraad cali cabdi oo markii ugu wardambeysay lagu sheegay magaalada kismaayo sanadkii labadii kun iyo afar iyo tobankii haddaba haddii ayna maqlayaan dadkaasi amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda ha la gaarsiiyo cabdiqaadir aadan jaamac iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee kaakuma axmed cusmaan jaamac oo jooga isla boosaaso waxa uu baafinayaa maxamed cusmaan jaamac waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka sacuudiga labadii kun iyo afar iyo tobankii haddaba haddii uuna maqlaya maxamed amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo axmed cusmaan iyadoo wix waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay boosaaso ama taleefonka lambarkiisu uu yahay laba shan laba sagaal toddoba toddoba hal sagaal sagaal ibir sagaal siraad cumar aadan oo jooga xerada qaxootiga ee kaakumana waxa uu baafinayaa dadka kale ah maryan cumar aadan cali cumar aadan aadan cumar aadan iyo nuur cumar aadan oo markii ugu wardambeysay lagu sheegay magaalada baydhabo sanadkii labadii kun iyo shan iyo tobankii haddaba haddii ayna maqlayaan dadkaasi amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda ha la gaarsiiyo siraad cumar aadan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay xerada qaxootiga ee kaakuma faadumo cabdi cali oo joogta boosaaso waxay baafinaysaa jaamac cabdi cali waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan magaalada nairobi labadii kun haddaba haddii uuna maqlaya jaamac amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo faadumo cabdi cali iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay boosaaso ama taleefonka lambarkiisu uu yahay laba shan laba sagaal ebir toddoba toddobo hal sagaal sagaal ebir sagaal kifaax nuur cali oo joogta magaalada garawana waxa ay baafinaysaa dadka kale ah axmed nuur cali iyo hooyo madiine sulaymaan oo markii ugu wardambeysa lagu sheegay dalka biljim sanadkii kunsagaalboqoltoddobaatan iyo afartii haddaba haddii ayna maqlayaan axmed nuur cali iyo hooyo madiine sulaymaan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda ha la gaarsiiyo kifaax nuur cali iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada garowe ama taleefonka nambarkiisu uu yahay eber eber labashanlabasagaal eber lix eber toddoba eber sagaal toddoba toddobo aamina sheekh xuseen cali waxay baafinaysaa dadka kale ah daahir sheekh xuseen cali faadumo sheekh xuseen cali iyo nasre aadan xuseen waxaa ugu wardambeysay ayagoo ku sugan dalka yeman labadii kun iyo shan iyo tobankii haddaba haddii ayna maqlayaan amabay jirto cid garanaysa fadlan warkooda ha la gaarsiiyo aamina sheekh xuseen iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay boosaaso ama taleefonka lambarkiisu uu yahay laba shan laba sagaal ebir toddoba lix hal hal toddoba laba lix muudey jimcaale cabdi oo jooga garawana waxa uu baafinayaa dadka kale ah xabiibo muudey jimcaale iyo axmed muudey jimcaale oo markii ugu wardambaysay lagu sheegay magaalada cadan ee dalka yemen sanadkii labadii kun iyo afar iyo tobankii haddaba haddii ayna maqlayaan xabiibo iyo axmed amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda ha la gaarsiiyo muudey jimcaale cabdi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada garowe ama taleefonka nambarkiisu uu yahay eber eber laba shan laba sagaal eber toddobo lix shan hal sideed sideed sagaal faarax maxamed maxamuud oo jooga boosaaso wuxuu baafinayaa cabdulaahi aadan maxamuud waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka talyaaniga labadii kun iyo afar iyo tobankii haddaba haddii uuna maqlayo cabdulaahi amaba ii jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo faarax maxamed maxamuud iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay boosaaso ama taleefonka lambarkiisu uu yahay laba shan laba sagaal eber toddoba lix hal hal toddoba eber hal roode axmed shabeel oo joogta garawana waxa ay baafinaysaa idil axmed shabeel oo markii ugu wardambaysay lagu sheegay dalka yemen sanadkii labadii kun iyo toddobadii haddaba haddii ayna maqlayso idil axmed shabeel amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda ha la gaarsiiyo roode axmed shabeel iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada garowe ama taleefonka nambarkiisu uu yahay eber eber laba shan laba sagaal eber toddoba toddobo afar hal sideed lix seddex umulkhayr maxamed dheere oo joogto nairobi waxay baafinaysaa cabdifataax saciid cali waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan isla magaalada nairobi haddaba haddii uuna maqlayo cabdifataax amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo umulkhayr maxamed dheere ayadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay magaalada nairobi yuusuf xooshow xasan oo jooga magaalada jowharna waxa uu baafinayaa ibraahim xooshow xasan oo markii ugu wardambaysay lagu sheegay dalka sweden sanadkii labadii kun haddaba haddii uuna maqlayo ibraahim xooshow xasan amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo yuusuf xooshow xasan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay jowhar ama taleefonka nambarkiisu uu yahay eber eber laba shan laba lix eber lix hal sideed sideed afar shan hal seddex seddex muno yuusuf faarax oo joogto magaalada nairobi waxay baafinaysaa cabdiqaadir xasan yuusuf waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan magaalada muqdisho labadii kun haddaba haddii uuna maqlayo cabdiqaadir amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo muno yuusuf faarax iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada nairobi ama taleefonka lambarkiisa uu yahay eber toddoba laba sagaal afar afar eber eber saddex toddobo sahre xasan maxamuud oo joogta magaalada muqdishona waxa ay baafinaysaa xasan maxamuud daahir oo ugu wardambaysay sanadii kun sagaal boqol iyo sagaashankii haddaba haddii uuna maqlayo xasan maxamuud daahir amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo sahre xasan maxamuud iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada muqdisho ama taleefonka nambarkiisu uu yahay eber eber laba shan laba lix eber lix hal shan afar seddex afar eber seddex sagaal timiro cabdi cali oo joogto magaalada nairobi waxay baafinaysaa bile axmed fu'aad waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan isla magaalada nairobi labadii kun iyo afar iyo tobankii haddaba haddii uuna maqlayo bile amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo timiro cabdi cali iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay magaalada nairobi mulki muuse cawil oo joogta jowharna waxa ay baafinaysaa dadka kale ah maxamed muuse cawil iyo nimco muuse cawil oo markii ugu wardambaysay lagu sheegay dalka jarmalka sanadkii labadii kun iyo labaiyo tobankii haddaba haddii ayna maqlayaan maxamed iyo nimco amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkooda ha la gaarsiiyo mulki muuse cawil iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay jowhar iqro faarax haryan oo joogta magaalada nairobi waxay baafinaysaa sagal maxamed waxaa ugu wardambaysa iyadoo ku sugan isla magaalada nairobi haddaba haddii ayna maqlayso sagal ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkooda ha la gaarsiiyo iqra faarax iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada nairobi baafintiina maanta waa naga intaas